xasan ciraaqi oo ah taliyaha guutada siddeed iyo tobanaad ee ciidanka lagu yaro gorgor ayaa lagu waayey dagaalkii dabeeqadii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka raskambooni ee gobolka jubbada hoose waxayna ciidamadii dowladda federaalk uu hogaaminayay u baxsadeen dhanka waddanka kenya iyagoo dowladda dalkaas isku dhiibay xasan ciraaqi oo xilligaasi wixii ka dambeeyey aad loo baadiguubay halka uu jaanic cirab dhigay askarta uu hogaaminay in lagu ogaa gacanta kenya ayaa si lama filaan ah muddo kadib uga soo muuqday warbaahinta isagoo ku sugan deegaanka caddaan lixi ee gobolka shabeellada dhexe xasan ayaa kala hadlay hogaanka dowladda federaalka inay dalacsiyaan ciidanka ku sugan deegaankaasi iyadoo aan ilaa iyo haatan aan war laga hin halka uu kaga soo tegey askartii oo saraakiisha ay mas-uulka uga dhigtay dowladda federaalka haddii la yidhaahdo deegaankan caddaan laxay waa in ceel la helo intaana waa dardaaran gaara waxaan leeyahay ciidanka dowladda soomaaliya waxaan leeyahay ciidanka wax muxua lagu abaalmarinayaa waa darajo in muxua la dallacsiiyo ciidanka haddii la yidhaahdo sida saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableydaba waxay mudan yihiin shaqo qaran oo haddii la lagu abaalmariyo taana haddii la yidhahdo waa codsanaynaa ciidamadii dowladda federaalka ee la geeyey deegaanka raskambooni ee gobolka jubbada hoose ayaa noqday wax la qabtay wax baxsaday iyadoona xasan sheekh uu ku fashilmay dagaalkii uu ku qaaday axmed madoobe